guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dib isku soo abaabushay ciidan badanna tababaratay taas beddelkeedana uu burbur ku socdo nidaamka ciidan ee dowladda federaalka cabdifataax xasan afrax oo ah guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in haddii la iska inna tiro waxa dhacaya ay fadeexad keeni doonto xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay maanta xaqiijisay guul weyn waxa uu sidoo kale tilmaamay inaysan habbooneen in la isku tuurtuuro xaaladda uu dalku marayo isagoo carabka ku dhiftay in toban kun oo ka mid a ciidamada dowladda federaalka ay noqdeen wax la dilay iyo kuwa ciidanka ka baxay
horta xaqiiqda jirta markii la inkiro waxay keentaa fadeexaday keentaa nimankan duulaanka soo qaaday way diyaar garoobeen way tababaray ciidamo cusub kala soo baxeen qorshay degeen way socdeen halka ciidanka soomaaliya uu burbur ku socday halka deeqihii la korrabti gareeyey oo maartii sheegay fasaad weyn oo ka dhacay iyo musuq aan caadi ahayn oo ka dhacay waxaasan waxay sababeen masaaj cali guduudaa sheegay adiga weli argagixisadu qorshahay degeen iyo sidii ku socdeen ku socdaan ayagaa guul ku fadhiya weli qorshaha waa ujeedaa halis ay waddanka ku hayaan nimankaas sidaasay tahay in dacayd laga dhiga maaha barnaamijkii oo wax laysku tuurtuuro alwadan abcad min dalik waa ka wenya wadanku intaas maarata waa ka fogayaan waxawaa waa inaan qorshooyin lala yimaadaan waxaan arkaynay isheeg hanti badan oo dowladdu ay leedahay oo gaar ahaan hub ama saanad ah oo si fudud cadow gacantiisa ku gelayso hal qof oo la xisaabin ilaa dalamaayo waa fiicnaa lahayd in maanta caws weyne la joogiyo ceelbur iyo meesha ka shekeynaysa aniga waxaan tegey webxaan tegey dad badanaa ku nafi waayay meelaha hadda haddayna burburi lahayn ciidanka maba imaanteenba ciidanku qalab ahaanna waa u burburay tiro ahaanna siddeetan iyo lix kuna la sheegaa iyo wax ku dhadhow inay mushaar qaataan way ciidanka ka tirsan yihiin kaba soo qaadba toban kun inay tahay dad dhintay ama maaragtay fursadda ciidanka ka baxay ciidankan kale tirada badan xaguu joogaa ma ciidan toddobaatan kun intuu waddanku joogo ma toban kun iyo labaatan kun oo maaragtay sheeg aan haysan sharciyad ay guulaha arti gaari karaan waa maya marka waxaa fiican ma jirto iyo waa jirtaa intaan ku murmi lahayn inaan ka shaqayno in wadankani khatar ku sugan yahay khatarta laga badbaadiye wadankan si dhabana looga badbaadiye lagana wada hadlo maanta waxaa cad waa ujeedaa hor dhacay waxaa laga rabaa horta in xisaabina loo diyaariyo waxaa la xisaabinaya mas-uuliyiinta mubaasharta camalka goobta jooga waxaa ugu horeeya madaxda hirshabeelle ugu horeysa qaybaha kala gedisanaya ciidanka dadka xukumo ayaa ku xiga dadkaasaa la rabaa in la xisaabiyo ciddii fashilkaanu ka yimid ciddii waajibkeeda guda wayse in laysu su-aalo wax waa loo baahan yahay si loo ogaado meeshii gaabis ka yimid iyo cilladda meesha ka tagay